boqoraddii labaad cutubka toban iyo koowaad cataliyah oo ahayd aaxaasyaah hooyadiis markay aragtay in wiilkeedii dhintay ayay kacday oo wada baabi'isay farcankii reer boqor oo dhan laakiinse yehoshaybac oo ahayd boqor yooraam gabadhiisii oo axaasyaahna walaashiis ahayd waxay la tagtay axasyaah wiilkiisii yoo'aash oo ay ka dhex xadday wiilashii boqorka ee la laayay isagii iyo tii xannaanayn jirtayba oo waxay gelisay qolka la seexdo oo iyana cataaliyaah way ka qariyeen sidaas daraaddeed isagii lama dilin oo isna iyadii buu la joogay oo wuxuu kula qarsoonaa gurigii rabbiga intii lix sannadood ah oo dalkiina waxaa u talisay cataliyaah oo sannaddii toddobaad ayaa yohayaadac oo cidiray oo isugu yeedhay boqol utaliyaashii u taliyey reer kaari iyo askartii ordi jirtay oo gurigii rabbiga ayuu keensaday markaasuu axdi la dhigtay oo iyagii gurigii rabbiga gudihiisa ku dhaariyey dabadeedna wuxuu tusay wiilkii boqorka wuuna amray oo ku yidhi idinku sidaan yeela meeshiinna saddexaad ee sabtida gashaa waa inay guriga boqorka ilaaliyaan oo meel saddexaadna iridda suur ha joogeen meel saddexaadna ha joogeen iridda askartii ordi jirtay ka dambaysa sidaas waa inaad guriga u ilaalisaan oo aad wax uga celisaan oo labadiinna guuto oo ah kulli inta sabtida baxda oo dhanba waa inay guriga rabbiga ilaaliyaan iyagoo boqorka ku wareegsan oo idinku waxaad isku wareejisaan boqorka idinkoo nin waluba hubkiisa gacanta ku haysto oo midkii safafka soo dhex gala ha la dilo oo boqorkana la jira markuu baxayo iyo markuu soo gelayoba oo boqol utaliyaashiina way yeeleen wixii wadaadkii yohoyaadac ahaa ku amray oo dhan oo nin waluba wuxuu kaxeeyey raggiisii sabtida geli lahaa iyo kuwii sabtida bixi lahaa oo waxay u yimaadeen wadaadkii yohoyaadac ahaa markaasaa wadaadkii wuxuu boqol utaliyaashii siiyey warmihii iyo gaashaamadii boqor daa'uud lahaa oo guriga rabbiga yiil markaasay askartii isagoo nin waluba hubkiisii gacanta ku haysto istaageen guriga dhankiisii midig iyo ilaa dhankiisii bidix iyo meeshii allabariga agteeda iyo guriga agtiisa oo boqorkii bayna isku wareejiyeen markaasuu wiilkii boqorka soo bixiyey oo wuxuu madaxa u saaray taajkii markhaati furkiina wuu siiyey oo waxay ka dhigeen boqor wayna subkeen kolkaasay u sacbiyeen oo waxay yidhaahdeen boqorku ha noolaado oo cataliyaahna markay qayladii askarta iyo dadka maqashay ayay dadkii ugu timid gurigii rabbiga oo bal eeg boqorku wuxuu taagnaa tiirka agtiisa siday caadadu ahayd oo saraakiishii iyo kuwii turumbada watayna boqorkay ag taagnaayeen oo dadkii waddanka oo dhammuna way rayreeyeen oo turumbooyin afuufeen markaasaa cataliyaa dharkeedii iska jeexjeexday oo waxay ku qaylisay waa fallaagow waa fallaagow markaasaa wadaadkii yohayaadac ahaa amray boqol utaliyaashii ciidanka u sarreeyey oo wuxuu ku yidhi iyada soo bixiya oo safafka soo dhex mariya oo kii soo raacana seefku dila waayo wadaadku wuxuu yidhi iyada yaan lagu dhex dilin guriga rabbiga sidaas daraaddeed iyadii meel bay u banneeyeen markaasay tagtay marankii ay farduhu gurigii boqorka u mari jireen oo halkaasaa lagu dilay markaasaa yohayaadac sameeyey axdi u dhexeeya rabbiga iyo boqorka iyo dadkaba inay iyagu ahaadaan rabbiga dadkiisa oo haddana wuxuu dhex dhigay boqorkii iyo dadkii dabadeedna dadkii waddanka oo dhammu waxay tageen gurigii bacal oo way dumiyeen oo meelihiisii allabariga iyo sanamyadiisii oo dhanna way wada burburiyeen oo mataan oo ahaa bacal wadaadkiisiina waxay ku dileen meelihii allabariga hortooda oo wadaadkii wuxuu doortay kuwa gurigii rabbiga u taliya oo haddana wuxuu kaxeeyey boqol utaliyaashii iyo kuwii reer kaari iyo askartii ordi jirtay iyo dadkii waddanka oo dhanba oo waxay boqorkii ka soo dejiyeen gurigii rabbiga oo intay jidkii iridda waardiyayaasha soo mariyeen ayay keeneen gurigii boqorka oo isna wuxuu ku fadhiistay carshigii boqoradda sidaas daraaddeed dadkii waddanka oo dhammu way wada rayreeyeen oo magaaladiina way xasilooneed oo catilyahna gurigii boqorka agtiisa ayay seef ku dileen oo yehuu'aashna toddoba sannadood buu jiray markuu boqor noqday